بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفونكي dubista cajaladaha alxuseyni ama alxuseyni islamic stereo and bookshop hargeysa halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii koowaad ee taariikhda cali bin abi taalib ilaahay ka raalli ahaadee waxaana inoo soo jeedin doona walaalkeen sheekh aadam xaaji maxamuud oo yaalaaba inoo soo jeediya mawaadiicda siirada ah iyo waxyaabaha la xidhiidha
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين waxaynu si urursan uga hadli doonaa maanta haddii ilaahay subxaanahu watacaala doono taariikhdii cali bin abi aalib cali bin abi aalib oo in badan aynu wax ka tilmaanay taariikhdiisa ayaa maanta insha allahu tacaala aynu bilaabi doonaa cali waxau leeyahy taariikh fidsan oo aada u ballaadhan waxaynu isku dayi doonaa in laba maalmood aynu ka dhigno cali bin abi aalib binu cabdilmudalib binu haashim binu cabdi munaaf idan cali bin abi aalib waxay ilmaadeer ahaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam culimmadu waxay leeyihiin waxa uu dhashay lixdii boqol ee miilaadiga ahaa hooyadiidna waxay ahayd faatima bintu asad bintu hashim kunyadiisana waxaa la odhan jiray abulxasan oo inankiisa ugu weyn ayaa loogu magac daray waxay culimmadu leeyihiin waa inankii ugu horeeyey ee u dhashay reer beni hashim gudahooda oo laba qof oo reer beni hashimi ay iska dhaleen hooyadiina reer beni hashim bay ahayd aabihiina wuxuu ahaa reer beni hashim waxaanu runtii u helay inuu noqdo farcankii rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhinac lagaga tiriyo maadaamuu faatima bintu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam uu guursaday sidii aynu hore usoo tilmaanay waxaanay culimmadu leeyihiin marka la eego reer beni haashim waa ninka keliya ee ka qabtay taladii khulafada bacda rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam sifooyinka uu lahaa waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa nin suhdi badan sidoo kalena wuxuu ahaa nin hadal caddayn badan oo lagu tuhmi jiray bayaanka hadalkiisa culimmadu waxay leeyihin markii uu islaamay waxa uu ahaa toban jir isaga ayaana ka yaraa caqiil iyo jacfar bin abi aalib iyo inankii la odhan jiray daalib oo intuba ahaa reer beni abi aalib rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa soo koriyey cali bin abi aalib sababtuna waxay ahayd bay culimmadu leeyihiin caruurtii ayaa ku badatay abadaalib sanad gaajona waa ay ahayd dabeete caruurtii baa laga qaaday oo ilmaadeeradii iyo kuwa adeerka u ahaa iyo walaaladii ayaa ka qaaday idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali bin abi aalib ayuu doortay sidaa darteed cali waxa uu ku soo koray guriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uu ka qeyb galay dhammaan dagaaladii uu galay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaana uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka mid ahaa tobankii jannada loogu bushaareeyey sidoo kalena waxa uu ahaa saxaabiga keliya ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam naftiisa uu la walaaleysiiyey markii la hijrooday saxaabigii muhaajir ahaaba saxaabi ansaariya ayuu walaaleysiiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka cali bin abi aalib rasuulka ayaa la walaaloobay oo ku yidhi anta akhi fi dunya wa fi laakhira isagaa walaala iskaga dhigay dumarka uu cali guursaday toban baa la gaadhsiiyaa idan waxaa la leeyahay faatima bintu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam intii ay noolay cid lamuu guursan sidaynu hore usoo sheegnay markii ay dhimatay baa dumarkan kale oo dhan uu guursaday caruurtiis way tiro badnaayeen waynu ka warrami doonaa in sha allahu tacaala cali markii da-diisu ay gaadhay heer uu guurdoon yahay isagoo jooga guriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa uu bilaabay in faadimo uu ka doono rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaynu ka soo warramaynay taariikhdii faadima ayaynu ka hadalnay sida uu cali ku guursaday faadima bintu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam hore waxaynu usoo tilmaanay in abubakar uu weydiistay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nebigu uu ku yidhi cid baan la sugayaa oo cumar binu khadaab oo saxaabadiisa ugu waaweyneed uu faadimo weydiistay oo sidii sileeg uu ku yidhi cid baan la sugayaa dabeete labadoodii baa u tegay cali bin abi aalib waxaanay ku yidhaahdeen waxaa wanaagsan inaad rasuulka weydiisato fatima bintu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam sidii baanu ku weydiistay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay cali markuu u guurinayey in ilaahay uu amray inuu cali iyo faatimo isa siiyo jibriilna maragyada uu ka mid yahay ayuu u tilmaamay waana runtii asar saxiixa waxaynu ka soo warranay markii faatimo taariikhdeeda aynu tilmaamaynay in nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii uu biyo ku shubay uu wax ku akriyay cali bin abi aalib iyo fatima bintu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam isagoo leh allahuma baarik fiihimaa wabaarik calayhimaa wabaarik lahumaa naslahuma ilaahay oo gudahooda isu barakee oo korkooda isu barakee oo tarankoodana u barakee ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam agtiisa waa uu ku weynaa saxaabiga loo yaqaanay cali bin abi aalib culummadu waxay tilmaamayaan in faadima oo shan iyo toban jir lagu siiyey islamarkaa ku dhimatay sagaal iyo labaatan jir oo afar iyo toban sannadood buu cali bin abi aalib keligeed qabay afar carruurna way u yeelatay sidii aynu hore usoo tilmaanay xasan iyo xuseen iyo zaynab iyo umu kalsuum waxaana la yidhaha aasitaankeedii waxaa ka qayb galay oo lexdigageliyey uguna horreeyey cali bin abi aalib inkastoo fadal iyo cabaas bin cabdilmudalibna ay ka qayb galeen cali bin abi aalib cariirtiisu guud ahaan afar iyo toban inan iyo sagaal iyo toban hablood buu dhalay cali bin abi aalib afar waxaa u dhashay fatima bintu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam sideedda dumar ee kale oo uu yeeshayna inta kale ayay u dhaleen haddaynu ka waranno sidii uu ku islaamay cali bin abi aalib radia allahu canhu cali maadaama uu ku koray guriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida rasuulka oo tukanaya oo kaana yusallii ragcatayni ragcatayn qabla salawaati almafruuda salaadaha faradka ah ka hor rasuulku wuu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam sida asar saxiixi sheegayo wa kaana yatacabadu rabbahu fii gaari xiraa qabla qabla salawaati almafruuda xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu cibaado u tegi jiray godkii oo alle ku caabudi jiray ilan sanadkii tobnaad ayaa la waajibiyey salaadaha shanta ahe idan maalin maalmaha ka mida iyadoo uu tukanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo khadiija ay ku daba tukanayso ayaa cali bin abi daalib uu weydiiyey wuhi yaa moxamed waa maxay ficilkan la yaabka leh ee cibaadada ee aada samaynaysa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi alla wuxuu ii soo diray in dadka aan ugu yeedho inay ilaahay keligii caabudaan oo ay ka gaaloobaan laata iyo cuza iyo manaata oo asnaamta ay caabudi jireen ee roonrooneyd adigana waxaan ku leeyahay maanta kadib waa inaad isoo raacda bu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete cali bin abi aalib ayaa ku yidhi waan ku raacaya laakiin aabbahay aan la soo tashado dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uu la hadlay wuxu uhi yaa cali waxaynu isku ognay inaanad aabbaha u sheegin waxba xataa haddaanad i raacayn waxba ha u sheegin qari buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali habeenkii buu seexday dabeete habeennimo aroornimadii buu u yimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam faqaala ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah halkaasuu ku rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam culimmadu waxaay leeyihiin wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee raga ee rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka la iswaafajinayo abubakar baa ragga ugu hor rumeeyey waa dadka waaweyn bay culimmadu yidhaahdaan caruurtana cali bn abi aalib baa lagu tirinayaa bay markaa yidhaahdaan laakiin waxaa runtii xaqiiqaa inuu ugu hor rumeeyey cali bn abi aalib sida ay aahaarta badankooda u badantay waxaa xusid mudan nebigu calayhi salaatu wasalaam intii uu joogay magaaladii maka waxaa gaashaan u ahaa abadaalib cali bin abi aalibna wuxuu ahaa dadkii ku barbaaray tababarka dagaalka waxaan u ilaalin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka markii la dhibay ee dhibtii ay ku badatay waa tii loo ogolaaday ee qorayshi ay go-aan ku gaadhay inay dilaan markii dacwaddii fiday ee abuljahl iyo raggii lamidkaa ay joojin kari waayeen ee cumar binu khataab islaamay ee cusmaan binu cafaan kusoo biiray ee dalxa binu cubaydillahi uu ka mid noqday saciid binu sayd iyo kibaaru saxaaba oo rag adag ahaa ayay tashadeen markaa go-aankii wuxuu noqday inay meel iskugu yimaadaan oo ay yidhaahdaan waar dacwaddan ma joojin karayno ilan xataa abuljahl waxaa sugan inuu habeenkii usoo dusi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kaana yastamicuuna alqur'aan ilan carabi waxa qur'aanka loogu soo dejiyey mucjisadii ugu weyneyd ee rasuulka la siiyey qur'aanka ah carab waktigaasi waxaa laga dambeyn jiray ninka shaacirkaa ee luqada carabiga aada u yaqaana dabeeta qur'aanka oo mucjisa lagu soo dejiyey qur'aanka markii ay la yaabeen way dhegaysan jireen habeeno badan baa abuljahl iyo rag lamidii ay ku kulmeen iyaga oo go-iyo huwan markaasaa markay waddada ku kulmaan ay yidhahdaan war adna miyaad dhegaysanaysa ha anna waan dhegaysanay habeen dambe inaan kusoo noqonay si aanu maxamed inoo sixiray mid walba habeenkii dambe uu soo noqdo wuxuu isleeyahay hebelmuu soo noqon habeenkii labaad bay ku kulmeen haddana way ballameen habeenkii saddexaad bay sidiisi laag yeeleen akhiiran markay gaadheen go-aanka ah in la dilo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasay ahayd ee ay yidhaahdeen dacwaddiisii xataa inagay ina soo gaadhaysa aynu iska joojina abuljahl ayaa markaa quraysh iskugu yeedhay raggii u talinayay halkii baa lagu tashaday rag waxay yidhahdeen aynu mustaafurino qaar waxay yidhaahdeen gurigiisa aynu ku xidhno nin batal uu keenay abuljahl baa istaagay wuxu uhi waxaas oo dhani waxba anfici maaya waayo hadday xidhitaan tahay saddex sannadood baynu cuno qabataynay isagii reer beni haashim oo dhan way socon weyday buu yidhi oo adigaa maanta arkaysaan islaamku intishaarayo ee diintiisii cid walba ay gaadhay haddii aynu meesha ka saarnana dee ciidan unbuu inoo soo samaysanaya oo kuwaa kale uu tagaa u gargaari doono halkan uu dhashay oo uu kusoo noqonaya waxa wanaagsan in aynu halkiisa ku dilnabay aniga ila tahay buu yidhi mushkiladda ugu badan ee aynu ka baqanaynaa buu yihi waa reerkaa uu ka dhashay waa reer xoog badan qurayshna reerihii u telin jiray ka mid a iyagana waxaynu kaga hortegaynaa afartan inan oo afartanka jilib ee quraysh ugu tirada badan leh ugu ragga badan leh ugu hantida badan leh nin walba reer ha laga soo qabto marka afartankaasi mar ha wada dilaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasaa go-aanku ah idan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa maalinta la yidhaahda abuljahl waxau ihi khafituu aswaatakum xataa laa yasmaca rabbu muxammadin likay laa yuxdisa bimuxammed codkiina hoos u dhiga buu yidhi oo kor ha u qaadina si aan ilaahay maxamed inoo dhegaysano aanu u sheegin maxamed yani isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay waktigaasi ilaahay subxaanahu watacaala waa la hadlayay rasuulka oo waxyigu waa soo degay wamakaruu makra wamakarna makra wahum laa yashcuruun ilaahay waa kii ku lahaa qorshay sameeyeen oo waxbay dhagar bay sameeyeen annaguna qorshaanu degnay ba alla yidhi wahum laa yaclamuun iyagoo aan waxba ogeyn baa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka waxaa lagu yidhi diyaar garow waad baxaysaa dabeete hijradii baa loo ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu way wada baxeen waxaa keliya oo hadhay cali bin abi aalib iyo ducafadii muslimiinta calina isagaa joojiyey iyo abubakrin oo uu ku yidhi waynu israacayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam qurayshi raggii way soo diyaariyeen waxaa la yidhaha gurigii bay isku xeereen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam cali bn abi aalib buu u yeedhay wuxuu yihi waan baxayaa buu yihi caawa waxaana doonayaa buu yihi qurayshi inaanay ii dareemin oo aad adigu furaashkayga seexato diyaar waxay u yihiin in ay furaashka eegtaan waa inaad halkaygii seexata buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam afartan nin oo afartan seefood sita oo ku talagalay inay mar seefta ku wada qabtaan ayaa halkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa seexday cali bn abi aalib saddex cishaad iga dambeynaysaa buu rasuulku yidhi adduunkaa meesha yeela iyo ammaanadaasi muslimiinta iyo dad kale aleh qof walba waa uu u calaamadiyey halkiisii ugu gee buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ilaa aada dhamayso ha ka soo bixin magaalada maka ayuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeennimuu baxay isagoo runtii ma garatay ciid ku daadinaya nimankii quraysheed iyaga oo soo taagan sidii baa uu ku baxay markiiuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhaafay baa abuljahl u yimi iyagoo wada ciid leh markaasuu yihi ayna maxamed qaaluu fi daakil yani maxamed guduhuu ku jiraa bay ku yidhaaheen dabeete meel bay ka eegeen waxay arkeen qof hurda wuu iskaga noqday rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidiibuu ku baxay qadiyadda hijrada horena waynu uga soo hadalnay iyo siduu u baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin inta aynu uga jeednay maxalushaahidku waxa weeye cali bin abi aalib oo isagu naftiisii ku furtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waagu markii uu dilaacayey ayay yidhaahdeen war aynu jabino dabeete intay albaabkii jabiyeen bay isku qaadeen iyagoo tiro badan seeftii bay mar kore wada qaadeen dabeete nin baa yidhi waa balukaadiya horta aan toosiye seeftiiba goya kaga qaaday dabeete cali bn abi aalib ayay arkeen mar allaaliya markii ay cali arkeen ayay argagixeen oo ay dib u noqdeen abuljahl baa qisadii ogaaday quraysh oo dhan waatii la iskugu yeedhay ee la yidhi ninka maxamed soo qabtaa boqol neef oo geela cascasa ayaa la siinaya sidii baa lagu eryeeday rasuulku calayhi salaatu wasalaam suraaqa binu malik oo runtii ninkaa la odhan jiray suraaqa binu malik ibnu jucsham almudlaji ayaa nin usoo galay isagoo la fadhiya reerkiisa markaasuu yihi yaa suraaqa dariiqii maka iyo madiine u dhexeeyey waxaan ku arkay buu yihi safar kooban oo digtoon markaasaa suraaqa uu fahmay uu yihi war malaha xamaad arage kuwii kaleu ka qarinayo waa u fooftaan habaabi waxaa laga yaabaa inuu safarkii hebeliya caynkaa yahay dabeetna intuu kacay buu alaabtiisii diyaartay ila in boqol neef oo geela oo cascas ayaa la raajicinayaa dabeete waxa uu ka daba baxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam culimadu waxay leeyiin markuu u dhawaaday ayaa faraskiisii uu bariiqday markaasuu ka dhacay saddex goor baa uu kacay saddexdii goorba faraskii baa dhacay markii afraad ayaa faraskii uu aasmay inta hoose markaasuu yihi ajirni yaa maxamed maxamedow iga nabadgeli buu yihi dhibaatada ay haysta rasuulku calayhi salaatu wasalaam nabadgeliyuu siiyey warqadna wuu qoray waxaanu ku yidhi maalintaas suraaqa waxaad doonaysaa inaad disho rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin arrinkaagu muxuu noqon doonaa buu yihi marka la furto kisra iyo qaysar labadaa boqortooyo dhulkooda ee aada dharkooda xidhata buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ahdigii cumar bin khadaab oo labaatan sanadood kadiba ayaa markii caasimadii madain ee farisiintu ay lahaayeen la furtay ayaa dharkii boqorka ayaa qofka uu leekaade la yidhi hala siiyo dabeete suraaqa binu malik oo safkii ku jira ayuu dharkii leekaaday maalintaasuu ka warramay qisadaasi isaga iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhex maray almuhim rasuulku sidaasuu ku baxay cali bin abi aalib saddex cisho ayuu sii joogay magaaladii maka adduunkii markuu dhameeyey uu qof walba halkiisii ugu geeyey ayuu soo baxay isagoo doonayay inuu ka daba tago rasuulka calayhi salaatu wasalaam cali bin abi aalib wuxuu ahaa nin aan dheerayn haddii dherarka dhexdhexaad buu ahaa laakiin gaabniduu xigay bay culimmadu leeyihin wuxua nin garbaha u ballaadhan wuxua nin caddaankiisu badan yahay bidaar buu lahaan jiray sida culimmadu ay ku sifeeyaan jidhkiisu waxaa mid xoog badan oo lafihiisu ay aada isu haystaan sida culimmadu ay ku tilmaamaan wuxuu ahaan jiray nin gadh leh oo garhkiisu uu xooggan yahay ilaa xad uu muuqdo weynada garhkiisu wuxuu ahaa nin ilka cadayn badan waxaanu ahaa nin qosolku uu ku yaryahay waxaanu ahaa nin weji aad aada u weji furan sifooyinku lahaa waxaa ka mid ahaa dharkiisa oo urursanaan jiray mu ahayn nin dharka sii daaya dharkiisa waxaa dhar iska koob kooban maadaama dadku ay waktigaasi laba go- ay xidhan jireen waxa uu xidhan jiray dhar aada u nadiifa oo laakiin ragragcan sida uu ka warramay saxaabiga abdulhudayl la odhan jiray waxaan arkay buu yidhi dhar yaroo fudud oo cali u xidhan yahay oo u gaadhsiisan marka la eego yani ma garatay allahuma salli calaa maxamed dhudhunka bartankiisa u jooga ayaa uu sidan jiray buu yidhi waxa u ahaa cali bn abi aalib radia allahu canhu buu yidhi mid laba go- iska qaata oo jeexjeexan buu yidhi oo laakiin tolan xataa markii uu talada muslimiinta qabtay isagoo dharkiisa kooban iska xidhan baa uu suuqa wareegi jiray isagoo muslimiinta la hadlaya alla kacabsi faraya sidoo kale faraya iibka inay wanaajiyaan faraya miisaanka inay ilaaliyaan isagoo faraya in runtii ay isu dhibirtanaadaan maalin buu cali doonay buu yidhi inuu dhar soo iibsado dabeetna wuxuu soo iibsaday buu yihi shay afar dirhama waxaan u arkayay buu yihi shayga afarta dirhami inuu yahay shay aada u qaaliya yani waa dollar iyo waxoogaa afartaa dirham oo lacag ilaa shan kun oo ma garatay shilina ayay noqonaysaa wuxuu arkayay lacag aada u badan ayaa u yihi markii uu taa iibsanayay mar mucaawiya markii uu talada muslimiinta qabtay ayaa nin muslima oo la odhan jiray siraar assadaa-i ayaa uu ku yidhi bal cali iga waran markaa waa kuwii fitanku ka dhex dhacay markaasuu yihi walaal maad iga daysa wuxuu yihi maya cali iga waran kana wallahi baciid almada shadiid alquwa yaqulu faslan wayaxkumu cadla wuxuu ahaa buu yihi nin aragti dheer waxaanu ahaa nin buu yihi iimaankiisu qawi yahay aragtidiisuna ay qawi tahay yaqulu fasla arrin dadka kala saara ayuu odhan jiray wayaxkumu cadla cadaaladna waxbuu ku xukumi jiray buuri yatafajaru alcilmu min jawaanibih cilmigu dhinacyadiisuu ka daadan jiray buu yidhi dee cilmi baa lagala kulmi jiray buu yihi marka aada la kulanta wayandiqu alxikmata min nawaaxiih dhinacyadiisa xikmad buu kaga hadli jiray yastawxishu min addunya wa suhrataha wuxuu ahaa nin adduunka ku qariiba oo dhaldhalaalkeedu aanu kadin waya'nasu ila alleyl waxaanu ahaa nin habeenkii dugsada oo ilaahay aada u caabuda wa kaana hariisa alcibra dawiila alfikra wuxuu ahaa nin aada u fikira oo arrimaha yacni maskaxdiisa aada uga shaqaysiiya cuntada waxa uu aada u jeclaan jiray shayga angaga xiga ee aan aanu ku badnayn yani waxaa loo yaqaano magaratay fatiska waxaan gaaladu ay tidhaahdo yujiibunaa idaa sa'alnaah haddaanu wax weydiino waa uu magaratay uu noo jawaabi jiray wayunabbi'unaa ida istanba'naah haddii aanu shay ka wargelino oanu idhaha bal waxaa ka saadaalina wuu ka saadaalin jiray buuri waxau yihi waxa aanu ahayn dad ku dhow oo ag joog jooga laakiin haybadda uu leeyahay kumaanu dhiiran jirin buu yihi yuqaribu lmasaakiin dadka masaakiintu aada usoo dhaweyn jiray walaa yadmacu alqawiyu fii baadilihi ka xooga badan lena kumuu soo dhiiran jirin baadil inuu wax kaga qaato cali bn abi aalib walaa yay'asu daciifu min cadli ka itaalka daranina cadaaladiisa kamuu quusan jirin oo waxba kamuu waayi jirin buu yihi waashhadu laqad ra'aytahu fii bacdi mawaaqifi waxaan kaaga warramayaa buu yidhi inaan arkay waqtiyada qaarkood waqad arka waqad arka alleylu suduulah isagoo habeenkii uu madoobaaday qaabidan calaa laxyatihi isagoo garhkiisa haya wa yabkii bukaa alxanisiini oo aada u ooyaya oohin murugo leh isagoo leeyaa dunyaa gurri gayri aliya tacaradti am ilaya tashawaqti hayhaat qad dallaqtuka halaatan laa rajcata fiiha facumruka qasiir wa khadaruka qaliil aahin min qilati saad wabucda asafar wawaxshati dariiq fabakaa mucaawiya wuxuu yihi waxaan usoo jooday habeen madow isagoo garhkiisa haya oo le adduunyada la hadlaya yaa dunya guri hayr adduunyay buu yihi waxaad kedisaa cid aan aniga ahayn aliya tacaradti ma anigaad isu kay bandhigaysa am ilaya tashawaqti mise anigaad iskay jecelaysiinaysaa buu ku lahaa hayhaat qad dallaqtuka halaaan yani bacuda waxaa fogaaday in lagu raace saddexdii ayaan ku furay buu adduunyada ku lahaa laa rajcata fiiha oo aan ku noqosho lahayn cumrigaagu adduunyaday way gaaban yahay khatarkaaguna wuu kooban yahay aahin min qilati saad waxaa dhib le buu yihi qofku in sahaydiisu yaraato buu lahaa wa bucda asafar iyo safarka qofku uu aakhiro u gelayo oo dheer wa waxshati dariiq iyo dariiqa uu ilaahay kula kulmayo oo mid madrhanah fa bakaa mucaawiya mucaawiya bn abi sufyaan ayaa runtii aada u ooyay oo qaala raxima allahu abalxasan kaana wallahi kadalik ilaahay ha u naxariista buu yihi abaa xasan ilaahay baan ku dhaartay buu yihi waa sidaa aada sheegtayo intaas aada sheegtayba waa u lahaa cali bn abi aalib wa ficlan cali bn abi aalib sidaasi waxaa ka yidhi qolooyinkii dagaalku uu dhex maray oo marka sidaa u sifeynayay waa fii axda alayaami gabadh baa u timid mucaawiya markaasa wuxuu siiyey boqol kun oo dirham gabadhaasi waxaa la yidhaahdaa waxay u timid waktigii cali bn abi taalib uu talada hayay fa qaalat laha waxba kuuma haya buu yihi waayo maalkii muslimiintaan hayaayo waa qorshaysan yahayo waxaan kaa siiyo walaal garan maayo buu ku yidhi waxaad xaqa u leedahayna ka waayi maysid baytulmaalka muslimiinta dabeeta mucaawiya oo boqol kun oo dirham siiyey baa yidhi ka waran cali aniga sayga waran markaasay ka waranto waxay tidhi cali adduunkii muslimiinta ayuu ii diiday inuu isiiyo waxaanan xaq u lahayn adna waxaad isiisay boqol kun oo dirham laakiin waxay la tahay kabihiisa inaanad gaadhin cali bn abi aalib radia allahu canhu dadkii wanaagsanaa sidaasay ahaay tamalluqaa ku yaraa oo halka maanta qofka marka adduun la siiyo oo yidhaahdo adiga ayaa adiga ayaa dunida ifinaya inta uu odhanaya allahuma salli calaa maxamed dunida oo dhan adaa iftiiminaya dadkii wanaagsanaa xataa haddii wax la siiyo waxa xaqiiqada aun bay sheegi jireen oo dee gabadhaasaa ka mid ahay waxaa ka mid ahaa culimmadu marka ay ka warramayaan suhdiga camaar binu yaasir ayaa nebiga calayhi isalaatu wassalaam ayaa waxa uu ku yihi cali bn abi aalib ina allaha qad zayanaka bizina lam yuzayin alcibaada bizinatin axaba minha hiya ziinat alabraar cinda allahi asuhdu fi ddunya waxa uu ku yidhi buu yihi camaar binu yaasir rasuulka calayhi isalaatu wassalaam cali ilaahay wuxuu kugu qorxiyey quruxda addoontii addoommadiisa uu ku qorxiyo adduunyada oo ah kuwa abraarta ah ee samafalayaasha ah oo ah asuhdu fi ddunya in adduunka aanay ku fogaanino aanay ka dhigan shay magaratay muqawam ah adduunka marka la leeyahay maaha macnaheedu in qofka muslimka aanu shaqayna saxaabadii cid ka shaqo badna may jirin adrhigay raaci jireen sayladay tegi jireen oo ay ka dilaali jireen hawl walba way qaban jireen oo iyagaa dadka ugu hawl badnaa laakiin adduunka laga hadlaya waxa wey waa adduun qofka muslimka ah ka mashquuliya xaqii lagu lahaa yani adduunyada laga hadlaya taa wey iyaga oo haystana ayay ka tegi jireen iyago oo haysto oo shaqeeyo o ay u taalo ayay loobi jireenoo ay dadka muslimiinta ee kale ku wareejin jireen sida looga hadlaya sidaa wey ee macnaheedu maaha qofka muslimka inuu intuu nolosha ka baxo la farayo inuu nolosha ka hadho xataa looma ogolo qofka muslimka inuu masaajidka cumar ibnu khataab waa kii ugu yimid ninkii masaajidka fadhiyey uu ku yidhi maalin walba masaajidka ugu yimaada oo ku yidhi war maxaa adiga adduunyada maxaa masaajidka ku fadhiisiiyey ee uu ku yidhi anigu waan shaqeeya anigu masaajidkaan fadhiya walaalkayna wuu soo shaqeeya markaa cumar bakoorad buu kaga saaray baa la yidhaha ushiisii uu sidan jiray kaasaa kaa khayr badan buu yidhi faidaa qudiyat isalaatu faintashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah inaad soo shaqaysato oo aada risiq xalaala doonato ayaa cibaado ah buu yidhi ee marka aada salaada gudateed cibaadadaada dhamaysato shaqo tag baa uu ku yidhi yani magarata markaa waa tawaasun wey qofka muslimka ah waa mutawaasin wey waa uu shaqaynaya cibaadadiina wuu ku jira waa uu xalaal miiranaya noloshiina waxbuu ka bedelaya waxbuu ka qabanaya sid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ku lahaa cali kayfa anta idaa sahida annaasu fi alaakhira waraqibuu fi dunya waakalu turaasa aklan lama waaxabu lmaala xuban jama waitakaduu diina allahi daqalan wamaala allahi duwala wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka dadku ay aakhiro ka tagaan buu yihi ee ay adduunka jeclaadaan ee ay dhaxalka badsadaan ee ay adduunka ururintiisa iyo jacaylkiisa uu ku bato oo diinta ilaahay ay ka dhigtaan fudaydsadaan maalkana uu aada u wareego oo ay urursadaan buu ku yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam maxaad yeelaysaa adugu qultu atrukum xataa alxiqa bika in shaa allahu tacaala yani waan ka tegi doonaa bu yihi ya rasuul allah ilaa aan adiga ku soo gaadho oo aan xaggaaga imaado ayaa uu ku yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxay culimmadu ka warramaan waktigii uu talada hayay ayaa maalin uu yimid baytulmaalkii muslimiintu adduunka buuxa dabeete wuxuu arkay lacag badan inay taalo waxa uu la hadlay ninkii muslimkaa ee hayay wuxuu ihi wax adduun iyaanay inoo olin buu yihi waa inaad siiso dadkii xaqa u lahaa dabeete waa la qaybiyey fuqaradii muslimiinta iyo qofka muslimkii wuxuu lahaan jiray mushahaar go-an ayaa uu ku lahaa waktigii islaamka iyo khilaafadu ay jirto muu jirin qof muslima oo aan mushahaar lahayn waxaa lala yaaba wey fial nidaamka sekada oo ah nidaamka dhaqaaleha islaamku sameeyey iyo nidaamka waxbixintae sadaqada ayaa ku filan qofka muslimka ah iyo hantida muslimiinta waxaa maanta aynu ku dawaqnay lagu wareeray carabiyiintaay maanta ka tiro leegtahay waa saddex iyo labaatan dawladood ayay u arriminayeen eshiya bar haysteen sidoo kale allahuma salli calaa maxamed dee barigaa fog bay wax ka hayeen intaas oo dhan marka laysu keeno dadkii ku noolaa ayaa iyadoo aanay dee sarawaadka maanta lasoo saari jiraa aanay jirin ayaa haddana qof walba halkiisii u ku dharay waa nidaamka sekada ee islaamku uu magraj sameeyey wey oo ficlan haddaynu maanta xisaabino hantida aynu hayno oo sekada oo keliya loo sameeyo barnaamij sideedda qodob ee dhaqaalaha islaamku uu ku filan yahay intaasaa inagu wada filanba hada laa shaka fi dalik laakiin islaamku waa nidaamka dhaqaale u sameeyey xataa maanta maruu ka warramaya mid faransiisa oo lahaa waxaanu u rahmanay islaamka leanna waanu qaadanay buu yihi wixii muslimiintu ay lahaayeenoo markaasaanu magacyo kale u samaynay buu yihi xataa nidaamka sekada adictor yusuf alqardawi kitaabkiisa imika labada mujallada wuxuu ka warramay qofka muslimka ah ee dakligiisa iyo waxa xaqa islaamka ku leeyahay waana xaqa qofka iimaankiisa lagu abuuray ee uu qofku keenayo allahuma salli calaa maxamed sanadku marka uu dhammaado ee aan u baahnayn in allahuma salli calaa maxamed qofka dee la yidhaahdo keen sida dee maanta jirtee daraaibta iyo nidaamkan cashuuraha nidaamka cashuuree maanta muslimiinta ay gaalada ku qasabtay leanno gaaladu dee caqligii bay adeegsadeen waxay ogaadeen inaanay waxba u soconayn ilaa caqliga la raaco maanta clinton baa maxkamadda taagaya oo berigii uu magaratay maayarka ka ahaa yani statekii uu ka soo baxay ayaa wuxuu ku kalsoon yahay in maxkamadda la geeyo leanna wuxuu ogaaday haddii uu khilaafo qaanuunka dalka u yaallay inaanay waxba u soconayn yani caqligii bay horomariyeen idan caqliga ku qanaciisii iyo waxraacistiisii waa kuwa ilaalinaya sharcigii ugu adka oo gabadha ay ashkataynayso ee ay leedahay waxaasu igu sameeyey haddana uu maxkamadii imanayo isagoo ninkii dunida oo dhan hortaagnaa ah muxuu u diidi waayey wuxuu ogayay hadduu khilaafo nidaamka u yaallay inaanay noloshooda soconayn sidaasuu ku qanacsanya laakiin islaamku waxa uu sameeyey nidaam kaa ka haboon oo qofka muslimka ah damiirkiisa la dhex dhigay oo aan hanti badani ku baxayn yaa u talin jiray islaamka maanta waynu ognahay maraykanka gudihiisa waxa weeye streetiska waxa yaalla intaasoo milyan oo kamaro oo bani aadamka ilaalinaya malaayiin malaayiin dakliga iyo kharashka ilaahunba xataa mar ay ka doodayeen xashiishada oo la yidhi waar dhibaatadeedii baa badatay intaas oo milyan oo qof baa sanadkii ku dhimata ilaalinteeda intaasoo ciidanana waa laynagaga dilaa bahashan ma iska fasaxna mushkiladeedii ay u taag waayeen oo aada looga hadlayay researchkii xataa wuxuu galay in allahuma salli calaa maxamed la weydiiyey clinton laftigiisa wax laga weydiye war bahashan dhibaatadeeda adugu ma soo martay wax laga weydiiyey gaadhi innagu maxaynu leenahay islaamka markii la raacay ammaanadii waxay gaadhay masalan waktigii khilaafada ee sharciga la raacay kaatunka luma ee hawd ku luma in qofka muslimkii keeno de miyaanu ahayn nidaam ka wanaagsan qofka muslimka ee hawdka masalan najad jooga ayaa kaatun lumay buu arkayaayo cumar ibnu khadaab buu usoo gudbinaya leanna waxaa laga dhaadhiciyey ammaanadu waxay tahay idan muraaqibka keliya qofka muslimkaa loo sameeyey markaa dawladdiiba maxay kusoo ururtay asaabica liyad dadkii talada wahayimay waana nidaamka maanta gaaladu ay leeyihin waa in la yareeyo tirada yani dakliga soo gelaya yani incominkii outgoingka in ma garatay waxa daakilka iyo khaarijka in laysu ma garatay dheeli tiro idan dadka shaqaynaya inay yaraadaan islaamku dadkuu shaqogeliyaa dadka u taliyaana dad kooban bay ahaadaan waana nidaamkii runtii la sameeyey ficlan halkaa maan jeclayn runtii inaan aada u yani dhex galo oo halkeedayna ugu tegi doonaa insha allahu tacaala laakiin waxaa keenaya ku qanacsanaan la-aanta dadkeenu aanay ku qanacsanayn sharciga marka la raaco in wax badani ay fududaanayaan ayaa u baahan in in badan aynu ka hadalno halkeedaa debate lagu samayn doona cali bin abi aalib adduun badan buu ugu yimid baynu nidhi baytulmaalka muslimiinta dabeete adduunkii buu ka murugooday wuxuu ihi dadkii xaqa u lahaa hala gaadhsiiyo waxaynu sidaa leenahay waktigaasi dadku ay ariga raacayeen baa adduunku buuxsameeyey uu u yaalay muslimiinta culimmadu waxa ay ka warramaan maalin maalmaha ka mida ayaa cali bin abi aalib oo runtii masalan gaajaysan ayaa waxa uu u yimid fatima bintu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam dabeete waxa uu ku yidhi miyad wax inoo haysa waxay tihi maya waxba inooma hayo dabeete intuu baxay baa suuqa wuxuu kasoo helay dirham dabeete dirhamkii ayaa wuxuu soo siiyey hilib iyo daqiiq nus iyo nus intii bay sameeyeen dabeete waxay u direen rasuulku alayhi salaatu wasalaam bar ka mid ay u direen markaa nabiga alayhi salaatu wasalaam markay ugeeyeen bay tiri yaa rasuul allah raashinkaa aanu kuu keennay waxaanu kusoo helnay dirham cali bna abi aalib oo suuqa ka soo helay markaa nabigu alayhi salaatu wasalaam bay usheegayeen xalaalnimadiisa raashinkii markii la kariyey ayaa nin baa yimid ma garatay dhalinyar ah oo hadlay oo le waar dadkii muslimiintaa dirham iga lumay oo suuqa igaga lumay yaa arkay baa waddadii soo maray dabeete nabiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi u yeedh markaasaa loo yeedhay dirhamku halkeebuu kaaga luma su yidhi halkaasuu igaga lum cali bin abi aalib ayuu u yeedhay wuxuu yidhi utag buu ihi ninkii hilible ahaayo waxaad ku tidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi dirhamkii nooca ahaa ee sidaa ahaa ee hilibkaa lagaga iibiyey iisoo diray dirhamkii baa loo soo diray dabeete yarkii buu siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi dirhamkaasi adiga ayaa leh sidii buu ku siiyey waxaa xusid mudan cali bin abi aalib oo runtii aada u tawaaduc badnaa maalin maalmaha ka mid a ayaa timir uu dad muslimiina siinayey buu soo iibiyey markaasuu tunka soo saartay marka axadulmuslimiin baa ku yidhi yaa amiira almu'miniin waa markii talada muslimiinta uu hayay aanu kaa qaadno faqaala ana abulciyaal aniga ayaa muslimiinta ilaaladooda leh oo ilaalinaya oo anigay xaq igu tahay buu yidhi inaan qaado oo aan tuurta ku siday iska daa sidii baa uu ku qaaday waxaa xusid mudan waxbixinta wuu ku wanaagsanaa cali bin abi aalib radia allahu canhu adduun badan bayaanu yeelanina waxaa la maalin maalmaha ka mid a ayaa isaga oo rukuucsan baa nin muslimi istaagay markaasuu aada u qayliyey buu yidhi baahida uu muujistay oo dee may ahayn yani ma garatay baahida maanta jirtee dadkii ay tahay yani ma garatay mushkiladda maanta jirta rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada buu uga hadlay qofka muslimkii in uu ma garatay dadka yani xataa waxa la gaadhsiiyey inuu qofku xooggiisa bedelo lian yaxtadiba axadakum mid idinkaydi ka mid inuu xaabaysto oo uu shaqeeyo oo uu dadka wax taro ayaa ka khayr badan inuu dadka wax weydiisto buu ihi rasuulku calayhi salatu wasalam waa lala dagaalamay in qofka muslimkii uu meel fadhiyo dadkana wax weydiisto ilaa xad nusuustu ay gaadhsiisay yani qofku qiyaamaha wuxuu soo baxay isaga oo wejigiisa aanay ma garatay allahuma salli calaa maxamed aanay wax hilibi aanu ku oolin sababtu ay tahay waxweydiintii badnaa uu dadka wax weydiisanayay laakiin haddii ay dhacdo in qof wax weydiisanaya uu dadka wax weydiisto waa in wax la tiro wey ficlan oo sidii dee dadkii wanaagsan ay ahaan jirtay iminka mushkiladdii waxay ka dhacday wixii baaba dee shaqo noqdo oo dhibaata yeelatay ma garata laakiin waa in la ilaaliyo dadka dadka wax weydiisanaya cali bin abi aalib waxaa la yidhaha ninka isagoo rukuucsan buu nin qaylayay bu yihi masaajidka dabadiisa marka masaajidku waa xasiir kaatunkiisii buu saaray wuxuu sugi kari waayey inuu sugo inta uu ka baxayo dabeete kaatunkiibuu utuuray kaatun naqshadaysan oo markaa wax jarayay oo ay ku qornayd muxamedun rasuulullah labaatun laba kaatun buu lahaan jiray cali bin abi aalib mid allahu lmelik baa ku qornaa midna waxaa ku qornaa muxamedun rasuulullah labadaa kaatun mid ahaan baa u saaray markaasuu u tuuray ninkii waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida ayaa cali bin abi aalib uu beer soo waraabiyey oo uu kasoo shaqeeyey markaasa waxoogaa la soo siiyey heeda heedii markii uu keenay ee uu gurigiisa la yimid sida ibnu cabaas uu ka warramay ayaa waxaa yimid nin miskiina gurigiisa markaasuu siiyey haddana waxaa yimid nin kale oo dhiban oo asiira oo dadkii la qafaashay ah isagana waa uu siiyey qeybtii labaad waxaa yimid nin agoona markii saddexaad qeybtii saddexaadna sidii ayaa uu ku siiyey cali bin abi aalib radia allahu canhu idan culimmadu waxay leeyihin wuxuu ahaa dadkii waxa uu hayo aada u bixin jiray sifooyinka uu lahaa waxaa ka mid ahayd kana mustajaaba dacwa wuxuu ahaa dadkii ducada laga aqbali jiray jacfar bin moxamed aabihii waxa uu ka wariyey wuxuu yihi cali bin abi aalib ayaa isaga oo fadhiya buu yidhi gidaar laba nin uu ku kala saarayo ayaa labadii nin nin ka midii uu dhakada eegay markaasuu yihi yaa cali wuu soo dumayaa bu yihi gidaarkan aada nagu hoos xukumaysa war iska daa buu yihi kafaa billahi xaaris ilaahay baa wax ilaaliyay iska daa buu yihi gidaarko dhegaysa buu yihi kala saarkiin waxaa la yidhaha markii uu kala xukumay ee uu kala saaray ayaa uu cali ka dhaqaaqay mar allaaliye markii uu cali ka dhaqaaqay buu gidaarkii soo dugay marka waxay leeyihin culimmadu kafaa billahi xaarisan macnaheedu waxay tahay waxa uu ahaa dadka ilaahay subxaanahu watacaala wax ku hanuuniya maalin maalmaha ka mid a cali ayaa wuxuu nin buu u warramayey markaasa nin baa ku yidhi yaa cali halkaa been baad ku sheegtay buu yidhi markaasuu yihi waar maad ka dayn maya waxaan ku lehay halkaa been baad ku sheegtay buu yihi fadacaa calayhi cali cali baa yidhi ilaahay ou ka marag aho waxa uu ninkaasi yidhi dabeete waxa la yidhi halkiibuu ninkii ku indhabeelay oo sidii baa lagaga kaxeeyey isagoo indhala kelmaddii ahayd ee uu ku yidhi cali bin abi aalib arrinkaa been baad ku sheegtay oo kana mustajaaba dacwa dadkii markaa ducadooda la aqbalayay ayaa uu ka mid ahaa abadar alkhafaari isagoo ka warramayay waxa uu yihi maalin baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ii diray cali bin abi aalib markaa gurigiisii baan tegey buu yihi aada baan ugu yeedh buu yihi yaa cali yaa cali dabeete markaasaan arki waayey cid meesha joog waxaanaan arkayaa bu yihi milxinkii lagu ridqi jiray markaa heedii ay isticmaali jireen oo laga shaqaysiinayo waan yaabo cidina ilama hadlayso milxinkiina waa laga shaqaysiinay dabeete mar dambe ayaa cali bin abi aalib meel kale uu ka soo baxay waan u yeedhay waxaan u geeyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam halkii baan ka eegay oo weli milxinkii sidii baa loo raqeeya dabeete rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ayaa ila yaabay bu yihi wuxuu nagu yidhi yaa abaadar maa sha'nak maxaad aragteed la yaabtay bu igu yidhi bu yihi rasuulku calayhi isalatu faqultu cajiibun min alcajab ya rasuul allah arrin la yaab laan arkay oo guriga cali bin abi aalib baan tegey iyadoo milxinkii la ridqayo oo cidna aanan arkayn buu yidhi anigu oo indhahaygaana cidna qabanayn markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ya abaader ina allaha malaaika sayaaxiina fi lard waqad wukiluu bimu'uunati ali muxamedin sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu leeyahy malaa'ig dhulka dawaafta oo loo wakiishay inay saacidaan ama kaaliyaan ehelka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani malaa'igtaa kaalinaysay baa ku yidhi sifooyinku lahaa waxaa ka mid ahaa cali bin abi aalib wuxuu ahaa dadkii ku wanaagsanaa waxaa loo yaqaano qadaha kala saarka dadka anas radia allahu canhu waxa uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummadayda waxa uu ugu kala saar badan cali bin abi aalib dabeete waxaa ku xigay cumar bin khataab radia allahu canhu ibnu mascuud mar uu ka hadlayay wuxuu yihi kunaa nataxadatu ana aqطa ahla almadinati caliyu bin abi aalib cabdillahi ibnu mascuud oo ahaa saxaabi caalima wuxuu yidhi waxaanu iskugu sheekayn jirnay dadka waxaa ugu xukun wanaagsan cali bin abi aalib oo inoogu xukun toosan macaad binu jabal ayaa yidhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam baa ku yidhi cali bin abi aalib waxaa kugu gorgortami doona toddoba quraysh ka mida buu ku yidhi adiga ayaana noqon doona ka ugu horeeya ee ugu iimaan badan ee allahuma salli calaa maxamed ugu toosni badan ee dadka ma garatay ilaaliya ee qadiyadooda tilmaama ayuu lahaa rasuulku alayhi salaatu wasalam markaa saxaabadiisa qaar ka mid a ayuu rasuulku tilmaamayay inuu isagu ugu horeeyo waxay culimmadu tilmaameen cali bin abi aalib oo yeman loo diray isagoo aada u da-yar oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi orodoo tag yeman joog dadkana halkaa ku kala saar markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ku yihi ya rasuula allah maxaan ku kala saara wuxuu ihi kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka iyo ilaahay oo ku hanuunin doono ku kala saar isagoo meeshii jooga cali bin abi aalib aada buu cali u maskax badnaa ayaa maalintii dambe laba nin baa arrin isku qabtay arrintu waxay ahayd laba nin baa midna shan midhoo kamisa sitay midna saddexoo sitay markaasaa mid saddexaadna uu kusoo daray saddexdii nin baa raashinkii wada cunay socod bay ku wada cuneen waa shan midhow kimisa iyo saddex midhow kimisa sideeddaa midh midna shan buu sitay midna saddex mid saddexaadna wuu kusoo daray markii ay raashinkii dhamaysteen baa ninkii kusoo daray baa sideed dirham soo qaaday dabeete labadii nin buu midna shan siiyey midna saddex siiyey kii saddexda midh sitayna saddex buu siiyey kii shanta sitayna shan buu siiyey dabeete arrintii markuu sidaa ugu dhiibay ayaa ninkii saddexda la siiyey baa cadhoodo o yidhi inoo kala qaybi adna afar qaado adna afar baan qaadanay afar dirham iyo afar dirham arrintii bay isku qabteen ninkii shanta lahaa baa la yidhi waar anigu shan xabadood baan siteeye dee shantii baan qaadanaya adna saddex baa sideetay saddexaad cali bin abi taalib bay isula tegeen dabeete cali baa ku yidhi ninkii saddexda lahaa waar maad iska qaadan buu yidhi saddexdaadaas leanna islaamku wuxuu ogolayay sulxiga waxaa loo yaqaan qabla ashar sharcigu waa in la kala jaro dadka laakiin labada qof hadday ku raalli noqdaan hadda mid inuu bar xaqiisa ka tago laba qof aysaystaa ku yimid nin baa ogol yacni sulxi wuxuu leeyahay waxba ha noo kala jarayne anaa waxayga ka tegayay sidaa noogu dhame hadduu ka raalliyay sulxi baa la yidhaahdaayo waa la ogolayay in dadka loogu kala jaro laakiin haddii la yidhaha waa sharci macnaheedu waxa waa in sideeda loo kala jaro cali bin abi taalib baa kii saddexda helayay buu ku yidhi war maad saddexdaada iska haysta may buu yihi ya amiir almuminiin sharcigu wuxuu yahay noogu kala jar wuxuu hi imse ahaydeen saddex baanu ahay oo saddexduna maxay siteen buu yihi sideed mar walba maxaa cunayseen buu yihi xabad saddex buu yihi haddaa ahaydeen buu yihi sideeddii ku dhufa buu yihi cali bin abi taalib afar iyo labaatan bay noqotay buu yihi afar iyo labaatankaasi buu yihi saddex u qayb waa min sideed buu yihi midkiinbe horta buu yihi sideed jeex buu cunay buuri shantii iyo saddexdii markii laisu geeyey sideed noqotay ee sideeddii min saddex laga dhigay afar iyo labaatankii jeex ee aa cunteen marka saddex loo qaybiyey midkiinba sideed jeex buu cunay haddaba saddexdaadii soo qaad buuri saddexdaadii saddex ku dhufo oo saddex min saddexa ka dhig buuri sagaal bay kuu noqotay buuri adigu imisaad cuntay buuri ila saddex baa haydeen sideed baan cunay buuri maxaa kuu soo hadhay buuri jeex adiga jeex keliya lagaa cunay buui markaa war xabad dirhama keena buu yihi dirhamkaasi ninkan kale buu yihi shan buu lahaayo shantiisii marka saddex lagu dhufto shan iyo toban bay noqonaysa markaa sideed buu cunay buu yihi sideedda marka looga jaro sagaal baa usoo hadhaya sideedda marka laga jaro allahuma salli calaa maxamed shan iyo toban toddoba ayaa usoo hadhaya toddobada dirhama kale sagaal buu markaa ninkii toddoba dirham buu yeeshay kii kalena dirham buu siy waa ninkii saddexda diidanaa ayaa hal dirham hel marka cali bin abi aalib wuxuu ahaa nin aada u maskax badan waxaa laga yaabaa masaladaasi haddaynu xisaab ka dhigno in waxoogaa oo debate aynu u qaadano inay nagu adkaan lahayd halka cali bin abi aalib intii ay fadhiyeen oo maskaxda ka shaqaysiiyey oo uu ninkii sidaa ku siiyey waxaa ka mid ahaa kala saarkiisii maalin maalmaha ka mid a ayaa god la qoday niman ugaadhsanaya libaax ayaa god ay libaaxa ku ururin jireen qola oo ay samaysatay ayaa ay ku dhaceen markaa saddex afar afar nin bay ahaayeen kii ugu horreeyey baa ku dhaco dabeeta kii kale u qabsaday kii kale u qabsaday afartii baa iswada qabsaday midba mid buu sii qabsado way ku dhaceen dabeete libaax baa halkii ku cunay arrintii baa la ysku qabsaday qof muslima oo bilaamagii ma jiro dhiigga qofka muslimkii maba lumaba halka maanta inagu aynu idhaahno sabeena ha loo rogo dhiiggu waa shayga ugu qaalisan wey xataa haddii la waayo dawladda islaamka ay waajib ku tahay inay bixiso marna diyada qofka muslimkii ma lumayso qof muslima oo dhiiggiisa lumaya sharciga maba jiraba yani haddii qof muslima imika halkaa lagu dilo in la helo diyadiisu waa waajib weeye waxa saaran markaa maamulka markaa jira ayay waajib ku tahay inuu soo saaro sharci lagu soo saaraana laga soo sameeyey idan raggaa godka ku dhacay ee allahuma salli calaa maxameden waa in la baadho sababtii godka dabeete waxaa la isu keenay reerkii godka qoday cali bin abi aalib wuxuu yidhi reerkaa godka qoday baa lagu leeyahay bu ihi magta laakiin sidee afartii ayuu kala leeyihin bu yihi ilan arrintii baa la isku haystaa wuxuu ihi kii koowaad rubuc buu yeelanayaa bu yihi kii labaadna thuluth buu yeelanaya yani afar meelood meel ahaan diyadii buu yeelanaya leannu isagu intuu ku dhacay ayuu kan qabsaday kan ma garatay labaadi thuluth buu yeelanaya isagu labuu sababay laakiin kii hoose muu sababin buu yidhi markaa saddex meelood marka loo qaybiyo waa inuu ma garatay allahuma salli calaa maxamed laba helo kii labaad kii saddexaad waa inuu badh yeesha buu yihi leannu isagu mid keliya ayaa u kaxeeyay kan isagu ugu dambeeyey buu yidhi ee aan isagu cidna sababin buu yidhi ee aan isagu cidna ku ridin waa in diyadiisii oo kamila ayaa laidinku leeyahy waa inaad siteen bu hi cali bin abi taalib dabeete qolooyinkiibaa ka arrinkii ku adkaaday dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam bay u yimaadeen wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam war sidaa cali bin abi taalib uu gartay si dhaanta idinma haya bu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasaa lagu dhamaynaya ka hore oo rubuca ka labaad oo thulusa ka kale oo badha ka kale oo diyadiisii ay dhamaystiran tahay ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan waxaa saxaabi aada u u yani xikmad badan cali bin abi aalib radia allahu canhu waxaa xusid mudan axaadiis badan buu ka yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiiska oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam lahaa allahuma waali man waalaah wacaadi man caadaah ilaahayo waxaad xidhiidhisaa cidda cali xidhiidhisa sidoo kale waxaad collaysataa cidda collaysata leanna awliyada ilaahay buu ka mid ahaa cali bin abi aalib radia allahu canhu caliyun minii wa ana min caliy rasuulku waxau lahaa cali anuu iga mid yahay anna isagan ka mid ahay sifada kale anta akhii fi dunya wa fi laakhira rasuulku wuxu uhi waxaa tahay walaalkayga adduunyada iyo walaalkayga aakhira ayaa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waxaa man aada caliyan faqad aadaani ninka cali dhibaa anigana way dhibay bu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalam man axaba caliyan faqad axabanii ninka cali jeclaada wuu i jeclaaday waman axabanii faqad axaba allah ninka aniga i jeclaadaana ilaahay buu jeclaaday waman abqada caliyan faqad abqadanii ninka cali cah collaysta anigu iyo collaystay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waman ab waman ab waman abqadanii faqad abqada allah ninka aniga i collaystaana alla subxaanahu watacaala ayuu collaystay xadiis kale wuxuu laha rasuulku alayhi salaatu wasalaam caliyun maca alqur'aan walqur'aanu maca caliy cali qur'aankuu la jira qur'aankuna cali buu la jira laa yaftariqaani xataa yarida alxawd ma kala hadhayaan cali iyo qur'aanku ilaa ay xawdka yimaadaan oo darka ay yimaadaan buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam xaqu caliyin cala lmuslimiin xaqu lwaalidi cala lwalad cali bin abi aalib muslimiinta waxa uu ku leeyahay xaqa uu waalidku ku leeyahay inankiisa ayaa u lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam insha allah intaasaynu ku dayn doona hada wallahu aclam waaxkama bilahi tawfiq
ilaahay ka abaalmariyay sheekh aadam sida waafiga ah ee inoogu faahfaahiyey taariikhdaasi cali bin abi taalib horena waxa uu inoogu duubay saddex iyo toban cajaladood oo taariikhda nebiga ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi saddex cajaladood oo abubakar sidiiq ah saddex iyo toban cajaladood oo iyaguna cumar binu khadaaba sideed cajaladood oo khaalid bin waliida iyo ilaa toban cajaladood oo ka hadlaya nisaa-un mu'minaat amaba dumarkii mu'minadaha ahaa oo ay ku jiraan caaisha khadiija iyo ummuhaatulmu'miniinka qaar kale oo ka mid a cajaladahaasi iyo kuwo kaleba waxaa kala xidhiiri karaysaan dubista cajaladaha alxuseyni ama alxuseyni islamic stereo and bookshop halkaasi oo nusakha asalka ah ka heli karaysaan wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum